maanta ayay la wareegeen si rasmiya maxayta shirkadda d b wel barbara waxaana ay ahayd mar hore ayay dee magaranaysaa dee shaqadu ay usii bilaabantay usii socotay kowdii march already ayaa dee shaqada lasii bilaabay maantana waa wareejintii uun marka shirkaddan maxayta d b wel waxaa weeyaan wasaaradda ganacsiga ayaa shirkaddan shaqaynaysa gacanta ku haysa liisanka siisay waana si officialan ayaanay u shaqaynayaan oo hawshoodii wataa nimanka siaad la socoto shirkadda d b wel intii ay shaqaale la wareegtay shaqaalihii way la wada wareegtay wax baaqi oo ka harsanaa ma jirto shaqaala markii dambe la qoray baa jira oo afartaniyo meelaha gaadhaya oo cabasho soo gudbiyey kuwiina waxaanu ka wada hadalnay inay macnii shaqadii dub loogu daro oo maaragtay dee hawshoodii wax lagala qabto oo maaragtay d b wel lagala hadlo iyo iyo iyo maxay tahay qaybteenna kaleba laakiin saad la socoto macnihi waxa weeyaan wakaaladda waxaan jiraa dekadu shaqadan ay qabanaysa d b wel aad iyo aad bay dadkii shaqaalaha ee dekada ka shaqeynaya shaqaaliha manii ay u soo dhoweeyeen waxay mushaarooyinkii baa u kordhay wax fara badan fara badan baa runtii iska bedelay qofkii qaadanayey halka milyan saddex milyan bay qaaro noqotay